halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington iyadoo wax ka yar afartan iyo siddeed saacadood ay ka harsan tahay munaasabadda ciidulfidrida oo ah ciidda labaad ee ugu weyn ciidaha islaamka ayaa waxaa diyaargarowga ciidda laga dareemayaa magaalooyinka waaweyn ee guud ahaan dunida muslimka meelaha laga dareemayo ciidda waxaa ka mid a magaalada muqdisho wariyahayaga cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixinta noo soo diray suuqyada ganacsiga ee muqdisho waxaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaqii ugu dambeeyey oo diyaargarowga maalinta ciidoo nagu soo beegan maalnimada berita ah dadka ayaa laga dareemayaa mashquul badan iyadoo goobaha ganacsiguna ay joogaan dhallinyaro iibsanaysa dharka qaybihiisa kala duwan hooyooyin iyo waalidiin caruurta u iibinaya dhar ciid iyo meelaha lagu ibi macmacaanka oo ina laga dareema mashquulkaas lamid ah mid ka mid a dhallinyarada iibsanaysa dharka ku sugnaa carwaal kowsar ayaa uga warramay idaacadda v o a diyaargarowga ciidda walaal ciid wanaagsan bal ka waran diyaargarowga ciidda iyo meeshaad ka ka carweysanaysa dabcan diyaargarowga ciidka aad uu u fiican yahay diyaargarowgeenu waa diyaarsan yahay diyaargarow weyn waaye waxaana gatay dabcan kabo iyo fanaanado iyo waxaasaan gatay carwa saafi waxay ka mid tahay carwooyinka ku yaal magaalada muqdisho waxaana iibinay wiil dhallinyaro ah waxa uu ii sheegay in hadda uu jiro dhaqdhaqaaq ganacsi oo wanaagsan dadkuna iibsanayaan dharka qaybihiisa kala duwan wallahi inay runtii aada iyo aad si fiican baa loogu diyaargaroobay ciidan dadka qaabka wax u iibsanayaan markii la fiiriyo aad bay u sarraysaa waad u jeedaa meesha sawaxankeeda iyo siday ciriirigu u tahay marka aad iyo aad ba dadka ugu diyaargaroobayaan ciidan marka hadda maxay dadku iibsanayaan maxaa u badan oo iibinaysaa waxyaabaha ugu badanoo hadda la iibsanayo waa noocyada dharka ee kala duwan ee dharka ragga ee dharka dumarka waxyaabo badan oo hadda dadka waxa ugu badan iibsadaan hadda waa dharka xiliyada xiliyadan oo kale oo aad loo gato dharka ugu badan waxyaabo kaloo la gato way jiraan laakiin dharkaas hadda ugu badan hooyo magaceeda ka gaabsata oo ka dukaamanaysa mid ka mida goobaha lagu iibiyo macmacaankae ku taal degmada weeberi ayaa uga warramtay idaacadda v o a diyaargarowga ciidday waxa iibsanayso ciidda maasha allah waa soo dhaweynay maasha allah ciiddii ciyaalkii dhan waa loo dhar ciid gaday hadda xalwadii wixii baa hadda diyaargarow ku heynaa maxaad ka waran markaad fiiriso carwooyin siyaadda xalwadaad gadanaysaa si aad si aad si aad maasha allah dukaamadii way buuxaan maasha allah waa la kala gadanayaa diyaargarow xooganaan ku jirnaa ciiddii maasha allah si fiicanaan usoo dhawaynaynaa waa ku faraxsannahay meel cag aad dhigtid ma helaysid magaalkii dhan waa buuxaa madax xanuun rafaad waxa waay waa la kala adeeganayaa maasha allah xalwa bay waxay ka mid tahay xalwooyinka magaalada muqdisho lagu iibiyo waxaana laga dareemayaa mashquul badan wallaahi saas qaali ma kiiladeedii waa afartan iyo sideed kun konton kun aysi marka konton kun meelahaasay sii mare xilli kastaba sanad kastaba sicirkeeda ma dhaafaysa ayaga ha marka xalwa maxaa samaysaa meeshan five o'clock oo kale xalwadaas iyo buskudkaas iyo macmacaankaas iyo magaalada muqdisho waxaa laga dareemayaa diyaargarowga ciidda iyadoo wadooyinka muqdishona ku hardhan yihiin soo dhoweynta ciidda taasay ku tartamayaan shirkadaha ganacsi inay boorar kusoo dhegsadeen wadada hareeraheeda iyo bartamaha magaalada dusha sare cabdulqaadir maxamed cabdulle v o a muqdisho sidoo kale magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa ka mid ah meelaha iyadana siwda weyn looga dareemayo diyaargarowga maalinta ciidda waryahayaga boosaaso ka soo waranta faadimo yaasiin jaamac ayaa warbixintan kasoo dirtay halkaasi inkastoo ciidani ay ku beegantay xilliga xagaaga oo inta badan dadku ay ka xagaabaxaan gudaha magaalada ganacsiga ee boosaaso maadaama jawiga uu yahay mid aada u kulul ayaa haddana waxaa muuqata inay kusoo qulqulayaan dadweyne aada u tiro badan qaar ka mida ganacsatada iyo dadka wax ka iibsanaya ayaa v o a uga waramay dhaqdhaqaaqa ganacsi ee ka socda suuqyada kala gedisan ee magaalada boosaaso magacay waxaa lahaa maxamed saciid carwada ka shaqeeya waxaa lahaa carwada lifestyle waxyaala wax ka mid a dharka ciyaarka dharka dumarka dadkuna aad bay u adeeganayaan wayna soo noqdeen dib magaalada ugu soo noqdeen maada magaalada magaalada kulul tahay oo hadda laga xagaabaxay dib baa lagu soo noqo la adeeganayaa waxaa keena in laga adeegto magaalada waa magaalo weyn oo dadku ka xagaabixeen kuna yaallaan meherada caalamiya oo shidan oo dhar fiican haya kuna dadku kalsoon yihin aad ugu kalsoon yihiin dadkuna dib bay usoo noqdeen wayna noqonayaan markay adeegtaan kabacdi walaal magacaygu waa xaliime axmed xasan waxaan ka soo laabtay magaalada qardho ciriir baa nagu dilay saaka dhan baan waxaan ku jirnay saf si aan uga gadano dharka ciid magacayga waxaa weeye cabdiqaadir caawed waxaan ka ahay waxaan ka mid ahay macaamiisha timi magaalada oo ka adeeganaysa wallaahi babuleeshinka magaalada ka adeeganaya aad buu u badan yahay maadaama ay tahay dee magaaladu magaalada keliya dadku ku kalsoon yihiin oo ay aaminsan yihiin inay ka helayaan ama alaab kuwaalatile ama alaab cusub magacaygu waa shukri siciid ismaaciil shukri waxaan ka imi soonaha qandala waxaan adeeganaya ciiddii dharka ciyaalka maasha allah aad iyo aad baa loo adeeganaya dadku waa badan yihiin waa lasoo wada noqday dadka waaweyn ayaa waxaa muuqata inay ku mashquulsan yihiin iibsashada dharka dhinaca kale dhallaanka yaryarna waxa ay xiiso gaara u hayaan qalabka ciyaarta iyo inay maalinta ciidda ku dalxiisaan goobaha carruurta loogu talagalay inay ku damashaadaan
siciid siciid maxaad iibsanaysaa baskooladaha iyo gaariyaasha soconaya waa gartay dharka iyo alaabta lagu ciyaaro kee baa jeceshahay alaabta lagu ciyaaro inta meelaha dalxiiska tagno amina gacshe aamino bal ka warran dareenkaaga maxaad iibsanaysaa haddeer oo ka soo baxnay meeshii dharka waxaan rabnaa inaan iibsano ciyaalka u iibno alaabtan lagu cayaaro dhar iyo waxaan rabnaa inaan ciyaalku gadno alaabta lagu cayaaro iyo diyaaradaha iyo gaariyaasha culayska ugu xooga badan ee dhinaca shaqada ayaa waxa uu ku dhacaa goobaha dharka lagu talo maalmaha ciidda waxaana ay shaqeeyaan saacado dheeri ah oo habeenkii iyo maalintii isugu jira faadimo yaasiin jaamac v o a boosaaso